hal horta dagaalku maanta keliya ma dhicina ilaa shalay waa socday haye shalaa aroortii markay tahay abaara sagaalkii saac oo hamidnimo ayay kasoo baxeen degmada celcadda ciidamadii kenya haye xarakada iyo ayaga ayaa isku helay meel la yidhaahda alwiille haye halkaas anagu intaan aragnay meeshii dagaalku ka dhacay inta anagu aan aragnay laba baabuur ayaa ku gubatay oo xaqiiq ahoo aan anagu aragnay wax la buunbuuniya anagu war kama hayno laakiin inta anagu aan hadda ishanada aragnay dad reer miyi ah oo meesha degan baan nahay meesha anagoo degan ayaa xabaddu nagu qabsatay muddo hadday xabadii socotay dabadeed ayaan wadada hoolihii aan goysiisanayno cararayno o qaxayna ayaan la kulanay laba baabuur oo ciidamada kenya uga gubatay meesha iyada haye xalay meeshii ayay ciidamada u baryeen maanta haddana saaka aroortii markay tahay haddana xabadda dib u bilaabay ilaa hadda waktigaan kula hadlaya xabadii weli waa maqlaynaa waa yeeraysa anaguna hadda waa ka qaxnaa aqaladanadi iyo wadadii iyo aagii o dhanna waa ka cararno duurkan u cararno waa gartay dagaalkaasi marka ciidamadii ceelcadde isaga soo baxay iyo al-shabaab buu udhexeeya dagaalkaas ciidamadii al-shabaab iyo wuxuu udhexeeyaa ciidamadii kasoo baxay kenya oo kasoo baxay degmada ceelcadde wax khasaare ah oo labada dhinaca maxaad aragteen marka laga soo tago baabuurta
walo anagu wax xaqiiqa waxaan aragnay labadaas baabuur oo guban haddee kolley washan haddee dad carar haya ayaan ahayn ma hubno ciidanka waxaa laga laayay ma hubno kuwa kenya ma hubno haddee xarakadana ma aanan arag oo lama aan oo ma aanan tegin kama ma kama warano waxa ka dhintay laakiin wararka waxay nagu soo gaarahayaan warlugeedka ama un haddee dadku isku mid maahan ee aan herherayna ciidamada kenya in laga laayay ciidan aada u badan looga laayay meeshaas oo laba jeer ilaa intii aan arkaynin laba jeer ayay degeen diyaaradaha umaatiga u kaco haddee bahaladaas unbaa wareega oo dadka guro kolley inta markii waxaan isniri war waxaan wa dhib badan ayaa gaaray ayaa isniri waa gartay waxaan kaa rabaa marka dad shacab ah wax khasaara oo kasoo gaaray ee dagaalka ilaa shalay soconaya ilaa maanta halow dad daa dhaawacmay oo dhaawacyo fudud gaareen waa jiraan ilaahay baa usakiray dad dhaawacyo fudud ay gaareen waa jiraan dhaawacaasna waxaa gaadsiiyey diyaaradihii helicobterada ayaa gaarsiiyey dad war cabahaya ayay gantaal ku rideen waa gartay waa goorma gantaalkaasi waa shalay shalay wey shalay bay gantaalkaas war dad ka cabahayo xoolaleya ku rideen aduud saddex qof ayaa dhaawac fudud gaaray ilaahay subxaana watacaala baana usakiray haddee dhibkaas unbay noo geysteen ciidamada kenya guddoomiyihii deegaanka elcadde ee waa dhaawacmay iyo wuu geeriyooda laysku war hayaa bal maxaad maqasheen idinku walo warkaas isaga ah warkaas isagaa xalay ayuu aad aada usoo xoogeystay awal hore waa fududaa in uu guddoomiyuhu baabuurtaas la gubay saarnaa ayaa la sheegahayaa oo dadku ay noo sheegayaan haddee soomaalidu waa waad garanaysaay oo waa war ku nool warkaas wuxuu nooga imaaday dhankan ceelwaq xaggeeda soomaalidii ahayd oo kale marka walaalla warkaas aad ayuu uxoogeysan yahay waxaadna moodaa inuu aad uxoog badan yahay warka asaga uu sugan yahay ayaad moodaa dhaawaciisa ma dhaawac ba marka mise waa waa dhimasho annaga dhaawac ayaa noogula sheegay dhaawac ayaa noogula sheegay dhaawac weliba halis ayaa noogula sheegay